iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka lix iyo tobanaad ee matayos ciise baa diiday markii calaamo la weyddiistay waxaa u yimid farrisiintii iyo sadukiintii iyagoo jarribaya oo waxay ka baryeen inuu calaamo cerka ka tuso wuxuu u jawaabay oo ku yidhi goortii ay maqrib tahay waxaad tidhaahdaan waxay noqonaysaa maalin wanaagsan waayuu cerku waa gaduudan yahay aroortiina waxaad tidhaahdaan maanta roob baa da'aya waayo cerku waa guduudan yahay waana kicinsan yahay waxaad taqaaniin sida loo garto muuqashada cerka laakiin ma kala garan kartaan calaamooyinka wakhtiyada waxaa calaamo doonaya qarni shareed oo sina leh calaamose lama siin doono calaamadii yoonis ma ahee markaasuu iska daayey iyaga oo ka tegey ciise baa xertii ku canaantay indhala'aantoodii markii xertii dhanka kala timid waxay iloobeen inay kebis sii qaataan ciise ayaa ku yidhi iska eega oo iska jira khamiirka farrisiinta iyo sudukiinta markaasay isla wada hadleen oo isku yidhaahdeen sababtaasu waa kibistii aanan soo qaadan aawadeed ciise oo gartay ayaa ku yidhi maxaad isula hadlaysaan rumaysad-yarayaalow ma kibistaydnaan haysan aawadeed baa miyaydnaan weli garan ama miyaydnaan xasuusnayn shantii kibsood oo shantii kun cuntay iyo intii dembiilood oo aad ka soo ururiseen ama toddobadii kibsood oo afartii kun cuntay iyo intii dembiilood oo aad ka soo ururiseen sidee baad u garan weydeen inaanan kibis idinkala hadlayn iska jira khamiirka farrisiinta iyo sudukiinta markaasay garteen inaannu ku lahayn iska jira khamiirka kibista laakiin waxbaridda farrisiinta iyo sudukiinta butros wuxuu qiray inuu ciise yahay masiixa ciise goortuu dhinacyada kaysariya filiboo yimid ayuu xertiisii weyddiiyey oo wuxuu ku yidhi dadku yay ku sheegaan wiilka aadanaha waxay yidhaahdeen qaar waxay yidhaahdaan yooxanaa baabtiisaha qaarna eliyaas qaar kalena waxay yidhaahdaan yeremiyah ama nebiyada midkood markaasuu wuxuu ku yidhi idinkuse yaad igu sheegtaan simoon butros ayaa u jawaabay oo wuxuu ku yidhi waxaad tahay masiixa ah wiilka ilaaha nool ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi waad barakadaysan tahay simoon inayonis waayo bini'aadmi tan kuuma muujin laakiin aabbahayga jannada ku jira ayaa kuu muujiyey anigu waxaan kugu leeyahay butros baa tahay oo dhagaxan ayaan ka duldhisan doonaa kiniisaddayda oo albaabadii haadayskama adkaan doonaan waxaan ku siin doonaa furayaasha boqortooyada jannada oo wax alla wixii aad dhulka ku xidho ayaa jannada ku xidhnaan doona oo wax alla wixii aad dhulka ku furto ayaa jannada ku furnaan doona markaasuu xertii ku amray inaanay cidna u sheegin inuu masiixa yahay ciise wuxuu sii sheegay dhimashadiisa iyo sarakiciddiisa kolkaa dabadeed ciise masiix ayaa bilaabay inuu xertiisii u sheego inay waajib ugu tahay inuu yeruusaalem tago oo xanuun badan ka helo waayeellada iyo wadaaddada sare iyo culimmada oo la dilo oo maalinta saddexaad la sara kiciyo markaasaa butros gees u waday oo bilaabay inuu canaanto oo wuxuu ku yidhi ilaah ha kaa hayo sayidow taasu weligaa kuuma noqon doonto laakiin butros ayuu u soo jeestay oo ku yidhi gadaal iga mar shayddaanyahow waad u xumaynaysaaye waayo waxyaalaha ilaah kama fikirtid waxaadse ka fikirtaa waxyaalaha dadka waa in nafta la diido markaasaa ciise wuxuu xertiisii ku yidhi mid un hadduu doonayo inuu iga daba yimaado ha iska inkiro iskutillaabtiisana ha soo qaato oo ha isoo raaco kan doonaya inuu naftiisa badbaadiyo waa lumin doonaa oo kan naftiisa u lumiya aawadey wuu heli doonaa waayo nin maxay u taraysaa hadduu dunida oo dhan helo oo uu naftiisa lumiyo ama nin muxuu u bixiyaa naftiisa beddelkeeda waayo wiilka aadanuhu wuxuu ammaanta aabbihiis kula iman doonaa malaa'igihiisa markaasuu nin kasta ugu abaalgudi doonaa siduu falay runtii waxaan idinku leeyahay kuwa halkan taagan qaarkood sinaba dhimasho uma dhadhamin doonaan ilaa ay arkaan wiilka aadanaha oo boqortooyadiisa ku imaanaya